Maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Howd iyo guddida xakamaynta fidinta cudurka shuban biyoodka ayaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka shuban biyoodka ka sameeya deegaanada hoostaga gobolka Howd. Deegaanada laga sameeyay wacyigelinta ayaa waxaa ka mid ah Baaleecabana, Sayle iyo Gumburaha ee gobolka Howd. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa ka warramaya khatarta cudurka shuban biyoodka iyagoo bulshada kula tali inay ku dadaalaan nadaafadda.
ka hortagga xanuunka xanuun dillaaca shubankan ee kediska ku yimi waddankeena nooga soo tallaabay waddankan aynu xuduudka la leenahay wareegto ka soo baxday wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa ay xustay in gobollada i- laga sameeyo guddiyo ee gobol heer gobol ee guddida heer gobol ka hortagga cudurrada faafa cudurkan ee shuban biyoodka waxaa guddoomiyaha bareesabka ee maayarka ayaa anigoo ku ji- ka mid maarnay iyo agaasimahan isduwahan warfaafinta ee raggaasi waxay u socdaan waxa weeye wacyigelinta xanuunkan
een, iyo qashinka in la iska ilaaliyo oo la dhigo qashinkana een, goobaha ku habboon socdaalkaygu wuxuu daaranaa een, shubanbiyoodkan ka dilaacay dowlad deegaanka etoobiya aynu jaar ka nahay inaynu sidii aynu uga hortegi lahayn falowgeeda aynu qabanno waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay soo magacaabday guddi heer qaran ama heer degmo ama heer gobol ah oo loo soo magacaabay sidii looga hortegi lahaa shubanbiyoodka ka dilaacay deegaanada qaarkood kana wacyigeliya een, bulshaweynta ku dhaqan degmooyinkaasi waxaan markaa leenahay allahu subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa oo kana rajaynaynaa xanuunkan shuban biyoodka bulshada gobolka hawdsaan ugu wacyigelin lahayn aan guddiyana uga soo samayn lahayn Ee, hadda waxaan ku maraynaa degmada gumburaha banka Ee, run ahaantii guddiyadiina dhammaantood waan soo asaasnay waxaan shacabka mar labaad farayaa inay ka foogjinaadaan goobaha qashinku yaallo mar walna ay ogaadaan fayadhowrka biyaha biy- biyo sifeeyihii ha isticmaalaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ee, bulshooyinka reer gumburood Wacyigelintan ayaa imaaneysa xilli cudurka shuban biyoodka ka dilaacay deegaano badan ee ka tirsan maamulka Somaliland.